caatad maxamed bare oo dhowaan madaxweynaha dowladda puntland rofeor cabdiweli maxamed cali gaas uu usoo magacaabay gudoomiyaha gobolka karkaar ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada qardhi ee xarunta gobolka karkaar oo gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulaahi maxamed bare caato uu gelinkai horeba saake kasoo ambabaxay magaalada garowe caasimada dowladda puntland meel magaalada qardho ka baxsan kana xigta dhanka garowe waxaa kaga hortegay qeybaha bulshada ku nool magaalada qardho iyo mas-uuliyiin kala duwan markii gudoomiyaha lagu soo dhoweeyey gudaha magaalada qardho waxaa la geeyey hoolka ee eejka halkaas oo ka socday shir ballaaran laguna daafurayay waddada isku xirta bandarbeyla iyo magaalada qardho ugu horeynba waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha degmada qardho cabdi siciid cismaan iyo guddoomiyaha bandarbeyla siciid ateeno waxay soo dhoweyn ballaaran u muujiyeen guddoomiyaha gobolka karkaar waxayna ka hadleen daafurka waddada isku xuri doonta bandarbeyle iyo qardho uu dhowaan dhagax dhigay madaxweynaha dowladda puntland rofeor cabdiweli maxamed cali gaas maanta farxad noo ah inaynu halakan laba xafladood oo balballaaran aynu ku daafurayno ama ku soo dhoweynayno ta koowaad oo ah daafurkii waddada isu xiri doonta magaalada qardho iyo badanbayla oo isu jidhaa laba boqol iyo afartan kilomitir oo horey uu u dhagax dhigay madaxweynaha gobol goboleedka puntland oo runtii hore u dhagax dhigay iyo soo dhoweyntii guddoomiyaha gobolka karkaar oo lasoo magacaabay maalin dhoweyd saakanayna soo gaaray magaalada bannaankana lagu soo dhoweeyey haddana halka noo fadhiya soo dhoweyntiisa guddoomiye soo dhawaa leenahay mar koowaad mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad intaba kusoo dhawow magaalada shacabkuna waa aragtaa siduu kuu soo dhoweeyey sidii laguu soo dhoweeyey insha allah waxqabadkeedana waa lagaa sugayaa maasha allah waa leenahay soo dhawow kusoo dhawow degmada nin ku cusub maaha maamulka puntland iyo degmada intaba degmadana waa ka soo shaqeeyey muddo badan buu ka soo shaqaynayey wuxuu ahaa wasiir xogeen buu soo noqday wuxuu ka soo shaqeeyey civil society buu ka soo shaqeeyey oo arrimaha bulshada ayuu muddo ku soo dhex jiray marka waxaan leenahay waxqabadkii badnaa oo soo qabatay insha allah waxaan rajaynaynaa degmada inaad ku kaabtid tan labaad waxaa weeyaan waddada tan waxaa la rabaa in laysu taago dal iyo dibadba codsiyo fara badan baa dibadda ka soo dhacay waxaa la yidhi waa in la daafuraa degmada waddadaa dheer waa in la daafuraa si ay laysugu tashado oo loo bilaabo dhismaheeda
waxaan leeyahay caato wasiir horena waa ahaan jiray nin aad ula soo shaqeeyey ummadda reer puntlandna waa aha waxaana leeyahay ku soo dhowow gobolka karkaar oo aanu leenahay waxa uu sii qaadi doonaa tallaaba horumar leh aniguna waxay ka mid nahay haddaanu nahay labadii guddoomiye bandarbayla iyo qardho labadaydu waxaan leenahay soo dhowow waxaanu kuula shaqayn doonnaa si aad iyo aad u sarraysa oo fiican annagoo adigana kaa rajaynaynaa in aanu horumarinno gobolka karkaar la gaarsiiyo gobollada kale ee dalka lana dhaafsiiyo gobollada kale ee dalka iyo reer bandarbayla aan ugu bishaaraynayaa inaannu daafuray jidkii isku xiraayey magaalada bandarbayla iyo magaalada qardho jidkaas wuxuu noqon doonaa jid muhiina laba boqol iyo wax dheer weeye ilaa laba boqol iyo afartan inuu gaaro buu noqon karaa jidkaani wuxuu soo mari doonaa meesha ugu dhaqaalaha yar oo mataqaanaa aan dhaqaalo badan ku baxayn meesha ugu fiican ayaanu marsiin doonaa ilaahay idankii wuxuuna imaan doonaa magaalo madaxda gobolka karkaar ee qardho haddii ilaahay uu raalli ka noqdo qof walba oo muwaadinah oo reer karkaarah oo soomaaliah oo reer puntlandah oo wax ku ooliyi inuu kaalin qaangaara ka qaato waa furaynaa waxaanu furi doonnaa akoonnadii waxaanu furi doonnaa mataqaana waxyaabihii kale loo baahnaa oo dhan waxaanu ballaqi doonnaa khasnadaha iyaga buuxa oo dhan baanu jidka u furi doonnaa waxaanu u huri doonnaa naftayada maalkayada noloshayada dadnimadayada afartaba waa siinayna inaad isu diyaarisaan weliba dadka sida gaarka ah aanu farta ugu hayno waxaa weeye dadka reer qardhood dad aad u fara badan magaalo weyn deggan dhul weyn deggan waddaniyiina fiican anigoo aan jeclahay waxaan ka filayaa dhaqaalaha inaad rag iyo dumarba aaguntiga dhiisha isaga dhigtaan ood bixisaan waxaan kale waxaan kale oo iyagana aan la hadlayaa dadka diyaasbarada loo yaqaano anigu marna waxaan ahay diyaasbaro marna waxaan ahay nin dowladda labadaba waa cayaarayna diyaasbarada waa soo wada hadallay dhowaanna haddii ilaahay idmo america austraaliya waddamo badan baan tegi doonaa haddii ilaahay idmo lacagahaasna hal akoon annaga qardho iyo bayla hoolka khudbadaha laga jeedinayay ayaa laga dheehanayay fantastiyo lagu muujinayonayay guddoomiyaha gobolka karkaar iyagoo mararka qaarkood ay isqabsanayeen sacab iyo mashxarad waxaa hadallada isaga dambeeyey mas-uuliyiin kala duwan waxay badi ka sinaayeen soo dhoweyntaay u muujinayeen caato oo ah mas-uul loo soo magacaabay gobolka karkaar waxayna sidoo kale soo dhoweeyeen waddada isku xiri doonta bandarbeyle iyo qardho oo maanta si rasmi ah loo dahfuray cabdulaahi maxamed barre oo hadda dhowaan madaxweynaha dowladda puntland soo soo magaraabay isagana aad baan u soo dhoweyna waanu ku faraxsannahay insha allah waa nin oqoon leh oo soo shaqay karti kartina leh kolley daanuu shaqaysa aan aqaano waxaan markaa aad iyo aad bulsho weynta reer karkaar uga codsanaya halanka fadhida waddaha dheer ee la samaynaayo in la isu taago oo macnaha koonada la sameeyo lacagta lagu shubo oo loo diyaar garoobo waan leenahay hambalyo iyo soo dhoweynba guddoomiyaha cusub cabdulaahi maxamed barre aad iyo aad baan ugu faraxsannahay magaaladiisii dadki joogay inay saa ugu faraxsan yihiin waxaan idinka doonaynaa waxaan leenahay soo dhowaynta iyo sacabka iyo quruxdaas haddaynu rabno inaynu dhammaystirno waa inaynu gacan ku siinaa guddoomiyaha hawshiisa allaha gacan ku siiye midda kale waa ku faraxsannahay daafurka waddada isku xirta qardho iyo bayla aad iyo aad baa mashruucaasi qiimo weyn noo noo leeyahay haddee waxaannu ilaahay ka baryaynaa inuu noo hirgalo aniga waxaa ii muuqatay xamaasad berigii kacaankii koob iyo labaatankii oktoobar sababtoo ah hukunku waa hayaankii baaba wadda in maanta la qaadaayo tan waddada markaan u jeensado waddadu waa waddo muhiim ah xaqiiqdii anigu waa maray dhowr wax badan baan maray shaqooyinkayga heer gobol ee wasaaradda haweenka waa ku xihan aan ahayn ninayna ku cusub nin dadaal badanna ahaa waxaanu leenahay mudana guddoomiye waxaan kuula shaqaynaynaa si dhow soo dhowaynayaa guddoomiyaha gobolka karkaar oo aannu aad ugu baahnayn haddaanu nahay haweenka iyo haddaanu nahay raggaba waxaanu leenahay guddoomiya waa ku sugaynay waa ku dhowraynay in badan baanu u fadhinay waxaanu leenahay wixii aad noo qaban lahayd diyaar baanuna annaguna inaannu kula qabanno oo ku garab taagnaano diyaar baanu u haynaa arrinta ah waddada waddada ee isku xidhaysa qardho iyo maxay ahayde iyo iyo iyo iyo iyo meesha la bayla aad baan ugu mahad celinaynaa waa ku faraxsannahay waa nin taariikhdiisa fog tahay waa nin aan taariikhdiisa laga soo koobi karin halakan waa nin firfircoon oo shaqo walba oo soo kororto diyaar waa inuu wax ka qabto ilaa s s d f t kollay anigu intaan arkaayey iyo bandarbayla annagu haddaanu nahay haweenka anigoo ku hadlaaya magaca gobolka haweenka gobolka karkaar annagu mar kasta kuwii heegana baanu nahay oo hil iyo how wixiina loo ka soo baahdo maalin walba dadkooda la garab taagan xusi milgeeya maamuus iyo sharaf iyo qadaran ku dheehanta kugu soo dhoweynaynaa gobolka waxaanu diyaar u nahay gobolku degmooyin cusub baa ku soo biiray waxaanu diyaar u nahay annagoo midaynayna cuduudda dhallinyarada dhallinyarada annagoo midaynayna inaanu kugu qaabilno gacmo furan weji furan iyo la shaqayn joogta ah hil iyo hooba leh waxaan leenaha ku soo dhowow dhallinyaradu waa xoogga dalka waxaanu insha allahu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno waddada haddaannu xoolaha dadka miya ka soo urur lahayn haddaannu dadka maxaan ku dhahay qaadan lahayn akoommada aannu la qaadi lahayn gabagabadii waxaa mikrafoonka lagu soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay gobolka karkaar waa mas-uul cabdulaahi maxamed barre caato waxa uu sheegay inuu la jaan qaadi doono horumarka ballaaran ee ka socda guud ahaan gobolka karkaar soo dhoweyn wanaagsan waa idinka mahad celinaya marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland maamullo badanna ka soo qabtay anoo shibilana ka soo shaqeeyey maantana anoo guddoomiye gobolah aan ku soo laabtay in bulshadeennu ay maanta isu beddesho inay yidhaahdaan dalkiinnaan dhisanaynaa gacanteennaannu ku dhisanaynaa dhaqaalaheennaaan ku dhigsanaynaa aqoontii aannu soo baranay baanuna ku dhisaynaa haddaynu maanta haysanno injineer arrinta aniga lay soo magacaabay oo guddoonka ah gobolka karkaar ah ku bishaaraysta siddeedda degmo ee gobolka karkaar ka kooban yahay mid walba u niyaddayda waxaa ku jirta heerka ay joogto heer boqol jibbaar leeg inaan gaarsiiyo haddii ilaahay gaarsiyo waxaan kaleeto niyaddayda ku jirta oo diriimka oo aan ku fekerayaa gobolka karkaar wuxuu leeyahay khayraadka dabiicigaa wuxuu leeyahay khayraadka badda wuxuu leeyahay xoolaha khayraadka guda- dhulka dushiisa yaal iyo khayraadka gudaha yaal labadaba waxa weeye waa gobolka ugu badan anugu waxaa ballanqaadayaa intaan noolahay oo aan shaqadaa gacanta ku hayo inaan horumar ka gaadhsiiyo haddii ilaahay idinka dhigo gobolka gargaar wuxuu leeyahay human resource wuxuu leeyahay aqoon-yahan oo riyadayda raba inaan kaga dhafayo haddii ilaahay idmo inay iyagoo mid ah oo wax wada qabsanaya aan ka tago xilka haddii ilaahay aan ka maxamuud fantaasti warbaahinta daljir qardho